Weliba deegaanada Somalilan ku jira dad hay sida guryaalka dowlada yeelata hanase Itoobiyaayana canshuuriya dowlada ku waajib weeliya balse mararka qaarshood weliba jira qoysasan awoodna inuu biyaan canshuurta iyo dowlada ku waajib weeliya iyadoona taasi jirta iyo weliba wasaarada howlaha guud ee Somaliland hasaartay in dadka degan dhululka dowlada Itoobiyaana canshuura sidaan ka dhaqsiya badana agaasimaha waxda hantida maguurtada Somaliland Cabduqaadir Cabdulaahi Daafo Wardaani oo la hadalay warbaahinta iyo fariin andiri dadka ka jarana dhululka dowlada uu soo nacday in dowlada qaadasa tilaabo sharci ah haddii canshuurta la biyo waayaa halkan waxaanu baaq uga jeedinaa dhammaan dadweynaha kala duwan ee ku jira guryaha dowladda iyo kaalmaha dowladdu leedahay iyo dhammaan hantida maguurtada ah xafiiska wasaaradda howlaha guud ee magaalada ceerigaabo si billa ah wuxuu u geeyaa dhammaan guryaha dowladda iyo kaalmaha dowladda guri kastooo dowladeed iyo kaalin kastooo dowladeed wuxuu toos u geeyaa biilka iyo kirada ay wasaaradda howlaha ku dallacdo taas oo lagu bixiyo xafiiska cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda waxaa jira dad ka dhaga adeegay oo aan soo bixin kiradii ku waajibtay ee shaqaalaha wasaaradda howlaha guud ee xafiiska magaalada ceerigaabo ee wasaaradda ku leedahay shaqaalahaygu guri kasta iyo kaalin kasta iyo hantima guurto kasta ay bil kasta u geynayeen muwaadiniinta kala duwan ee magaalada ceerigaabo waxaanu ka codsanaynaa inay si bilaa ay u soo bixiyaan kiradii ku waajibtay islamarkaana ay ku shubaan xafiiska cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda muwaadin dowladdu waa dowladdaadii waxay wax ku tahay waa cashuurta iyo kirada aynu bixinayno waxaan wax ku horumar ku gaadhaynaa wax ku qabsanaynaa waddooyin ku dhisanaynaa dhismayaal dhismayaal kala duwan oo xafiisya dowlad ku samaysan karnaa oo markaa cashuurtaada bixiso kirada kugu waajibtaad bixiso waxaanu kaa codsanaynaa haddaanu nahay wasaaradda howlaha guud guriga dowladeed aad ku jirto kaalintaad dowladeed ku ganacsato meheradda ganacsi ee kuu furan si ay xadna xalaal kuugu noqoto gurigaagana salaadda lagugu dhex aqbalo ina muddo toddoba cisho gudaheeda kiradii kuugu waajibtay ay shaqaalaha wasaaradda guriga kugu keenayeen kaalintaada kugu keenayeen meheradaada ganacsi kugu keenayeen inaad iska soo bixiso gurigaad ku jirto iyo kaalintaad ku jirto waxaad la siman tahay muwaadiniinta kale ee aan ku jirin waxaad dheer tahay ma jirto guriga dowlad baale meheradda dowlad baale kaalinta dowlad baale haddaad muwaadin cashuurta iska soo bixida muddo toddoba cisho gudaheeda wasaaradda howlaha guud waxay kaa qaada tallaabo sharciga waafaqsan waxaana lagu horgeyn doonaa laamaha sharciga ee garsoorka ee xaqow leh